halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysanaysaan afimyada magaalooyinka qaariga caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa sabtii bisha mey waa shan iyo labaatan sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barhkii aroornimo idaacadda saakii caalamkana waxaa sii wada jira idinku soo jeedinaya anigu ah maxamed cabdi iyo xuseen barre aadan
marka waxa uu madaxweynuhu iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda gaashaandhigu ay ku doodayaan ciidankii hore ee la diray inay ka hortageen dhibaato ay doonaysay iiraan inay u geysato danaha maraykanka gaar ahaan duqaymo ay doonaysay inay ku samayso ceelasha shidaalka ee dalka sacuudi carabiya iyadoo ka jawaabaysa cunaqabateynta uu maraykanku saaray shidaalka iiraan waa jibriil raw maxamed oo ka tirsan jaamacadda ohio state oo ka faalanayo maraykanka oo qorsheynaya in ciidamo dheeraada u diro bariga dhexe waxaad kaloo maqli doontaan dadaallo nabadeed oo lagu xallinayo colaad ka taagan galbeedka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeystayaal maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii shalay sheegay in dowladda maraykanku ay bariga dhexe u dirayso ciidan dheeraad ah si danaha maraykanka ay uga ilaaliyaan khatarta uga imanaysa dalka iiraan trump oo la hadlayay warbaahinta isagoo ka jawaabaya su-aal ka timid weriye v o eda ka socday ayaa waxa uu yidhi badi ciidankaasi waa ka hortag si hayaa xilka xogeeyaha gaashaandhigga bat shanahan ayaa sheegay in wasaaradda gaashaandhigga ee pentagon ay siinayso hogaamiyaha ciidanka maraykanka ee bariga dhexe ku sugan gantaalada batriotka si ay iskaga difaacaan gantaalada ka imanaya iiraan waxaa kaloo uu shanahan sheegay in sirdoon waa ciidan sirdoon iyo qalab kalena bariga dhexe la geyn doono
kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda dab qabsaday boqolaal kilomitir oo ka mid ah dhulka beeraleyda ah ee dalalka suuriya iyo ciraaq warkan ayaa lagu faafiyey warbaahinta annaba ee hoos timaada kooxdaasi daacish ayaa ku boorisay taageerayaasheeda in ay dabka qabadsiiyaan dhulka beeraleyda ah kooxda daacish ayaa sheegtay in gubista dalaga beeraha ay dhabarjab ku noqonayso dowladaha suuriya iyo ciraaq kuwaasoo ay ku tilmaameen inay yihiin maamullo ridoobay ama diinta ka baxay sida ay hadalka u dhigeen subax wanaagsan dhegeystayaal markale halkaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a sidaad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu ciidan horleh u diray gobolka bariga dhexe isagoo ujeedada ku sheegay inay tahay mid ka hortag ah tallaabadan ayaa waxaa diiday dowladda iiraan iyada oo sheegtay inaanay isdhiibi doonin dhinaca kale waxaa jira warar sheegaya in maamulka madaxweyne trump uu doonayo inuu hubka iibiyo dalalka sacuudiga iyo dalka iskutega imaaraadka carabta iyadoo aan la marin koongareska oo xaaladahaasoo kale ogolaanshihiisa loo baahan yahay haddaba faafaynta wararkan cusub ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu ka waraystay jibriil ow maxamed oo bare ka ah jaamacadda ohio state ee dalkan maraykanka walaal ciidanka uu madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu dirayo ilaa kun iyo shan boqol oo askari ah waxaa ka horreeyey maraakiib xambaara gantaalo iyo sawaariikh iyo ciidamo dhayri ah oo loo diray bariga dhexe arrintaas oo lagu waajahayay halis la sheegay oo dowladdu sheegtay in iiraan ay ka imaaneysay marka waxa uu madaxweynuhu iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda gaashaandhigu ay ku doodayaan ciidankii hore ee la diray inay ka hortageen dhibaato ay doonaysay iiraan inay u geysato danaha maraykanka gaar ahaan duqaymo ay doonaysay inay ku samayso ceelasha shidaalka ee dalka sacuudi carabiya iyadoo ka jawaabaysa cunaqabateynta uu maraykanku saaray shidaalka iiraan waan gartay waxaa iyaguna soo baxaya warar sheegaya oo dhinaca sanadka laga helay in madaxweynaha guud ahaan maamulka madaxweyne trump ay doonayaan in wareegto madaxweyne iyadoo la isticmaalayo hub laga iibiyo dalalka sacuudiga iyo isutagga imaaraadka carabta halkii markii hore ay ahayd in la maro koongareeska maraykanka oo isagoo ogolaanshaha bixiyo sharci waxaa jira dowladda mar koongareeska maraykanka uu sameeyey oo la yidhaahdo dhoofinta hubka oo ay waajib tahay in dowladdu ama xukuumaddu markii ay hub inay dirta rabto ama dalka iibiso inay fasax ka qaadato koongareeska madaxweyne trump iyo maamulkiisa waxay heleen arrin arrintaas ay uga badbaadayaan oo ah haddii ay jirto halis soo waajahaysa danaha maraykanka in madaxweynuhu uu ku dhawaaqi karo xaalad deg deg ah xaaladaas deg dega ah uu ku dhawaaqayo kabacdina uu qadiri karo isagoon congresska waxba weydiinin marka wuxuu ku dooday madaxweynuhu dalka sacuudi carabiya ayaa wuxuu waajahayaa halis aada u weyn oo wuxuu ka waajahayaa dowladda iran oo laga baqayo inay dhibaatooyin u geysato sidaa awgeed wuxuu fasaxay oo uu leeyahay waxaan isticmaalayaa emergencygaas ku dhawaaqayaa si aan hub ilaa iyo toddoba bilyan oo dollar gaaraya uga iibiyo dalalka sacuudiga iyo imaaraadka iyo jordan waan gartay dalka iiraan arrimahan dhacay oo dhan muxuu ka leeyahay runtii iran markii hore oo hawshani waxay ka bilaabatay dowladda maraykanka ayaa waxay ku magacawday argagixiso ciidanka qaranka dalkaas waxay cunaqabateyn saartay hubkii shidaalkii dalkaas iyo dhaqaalihii dalkaas waxay ka baxday heshiis caalamku la galay arrimahaas waxay keeneen cadaadis fara badan inay dareento dowladda iran maraykanku marka waxay leeyihiin xog laga helay sirdoonku waxay sheegaysaa in dowladda iran ay markii hore soo aruurisay madaafiic iyo gantaalo ay dooneysay inay ku duqeyso dalka sacuudi carabiya oo ay dhigtay xeebaha dalkaas iiraan hase yeeshee markii ay aragtay cadaadiska ka imanaya maraykanka iyo jawaabta culus ee maraykanku sameynayo inay dib ula baxday hubkii asaga ahaa hadda marka waxay leeyihiin maadaama cadaadiskaasi yimid iiraan waxay ka noqotay tallaabooyinkii ay ku talagalsanayd oo hubkeeda way la noqotay haddana waxay isku dayeysaa xaaladii inay dejiso oo ay qaboojiso laakiin wax mas-uuliinteedu mas-uuliinteedu wax hadalo ay sheegeen lahaa imika mas-uuliyiinteedu dabcan dowladda iiraan isma dhiibayso oo way difaacaysaa ilaa iyo qofka u dambeeya waxyaaba caynkaaya way ku hadlayaan laakiin tallaabooyinka ay qaadayaan ficlan waxay muujinayaan inaanay hadda diyaar u ahayn in dagaal uu dhaco si dhanka kale dowladda maraykanka gudaheeda dalka waxaa la aaminsan yahay madaxweyne trump arrimahan uu sameynayo inuu uga golleeyahayba inuu dagaal abuuro oo haddii dagaal la galo laba kun iyo sagaal iyo tobankii oo la marayo xilliga doorashada oo sanadka dambe ah in cidna aanay la tartami karaynin oo madaxweyne dagaal ku jira in xilka laga qaaday aada u adkaanayso marka waxaa hadda aada u wada daandaansiga iyo runtii tallaabooyinka faraha badan qaadaya waxa ay sheegayaan iiraaniyiintu inay yihiin maraykanka ee aanay ahayn iyaga waan gartay sheekadii qaramada midoobay waxaad moodaa in la iloobayba waxaa kaloo iyaduna jirta dalalka midooda yurub oo miisaan siyaasadeed lahaa iyaguna waxaad moodaa in muuqaalkoodii uuna meesha aan laga arkaynin bal adoo iskuu soo wada duubaya bulshada caalamka oo dhan ilaa iminka waxaa laga leeyahy arrintan runtii waxa uu jiraa walwal caalami ah oo qaramada midoobay iyo hay-adda nucleerka fahmisa iyo dalalka yurub ee garabka u ahaa dowladda maraykanka waxay heshiis la galeen dowladda iiraan ku saabsan in aysan nucleerkeeda sii kobcinin in gantaalaha iyo sawaariikhda aada u ridada dheer aanay samaysanin dhankaas markii iyadu ay aqbashana in laga ogolaado in shidaalkeeda iyo cunaqabateyntii dhaqaalee saareed laga qaado arrintaas iyadaa maraykanku hadda markuu ka baxay oo cunaqabateyntii soo rogay hadda lama oga iiraan waxa ay ku hawlan tahay marka la ego dhanka nucleerkeeda arrintaasna runtii yurub iyo qaramada midoobey iyo qolyihii isha ku hayay arrintaas nucleerka aada iyo aad bay uga walwalsan yihiin waxay leeyihiin nucleerkeeda iyo hawlaheeda inay dib ugu noqotay wax aada suuragal u ah weeyaan waana arrin caalami ah oo runtii caalamka o dhan ka walwalayo in arrintaas dib loogu soo noqdo iyadoo laga duulayo in maraykanku cunaqabateyn saaray dowladda iiraan
aada u mahadsan yahay jibriil ahu maxamed oo bare ka ah jaamacadda ohio state ee dalka maraykanka waxa uu khadka telefoonku u ramiyey maxamed cabdiisan dheere halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
subax wanaagsan markale dhegeystayaal ramadaan wanaagsan guddoomiyaha guddiga nabadda ee gobolka mudug suldaan cabdinaasir jaamac seed ayaa sheegay in odayaasha gobolku ay wadaan dadaal nabadeed oo xal loogu raadinayo colaad dhex martay dad xoolodhaqata oo ku nool galbeedka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug suldaanka ayaa arrintan uga warramay wariyaha v o ed ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq waa run rabshooyin badan baa dhinacyo badan ka dhacay laga soo bilaabo dacdheer iyo kaxandhaale meesha udhexaysa nin baa ku dhintay nugaalgoyn baa ku dhaawacmay halkan teyr roge dad baa sidaas kale ku dhintay kuna dhaawacmay maalmahan annaga waxaan ku hawlaynaa hawshaas ka odayaal ahaan iyo ka maamul ahaan gobol iyo degmo iyo kulli ilaahay mahaddiis baan ugu mahad celinaynaa ilahi subxana wa tacaala waxaan ku soo dabaalnay inaan wixii dhacay maana wax kale aysan dhicin baan ka hortagnay welina gacantan ku haynaa wadahadalkii aan ugu talagalnay in arrinta aan ku afjarno waxaan u ballansannahay maalinta cadda ah maadaama eryadan teerroge oo qashaadda u xoog badnayd ciidammo labada dhinacba ay ka yimaadeen in ayaga kala qaadno xabaddii la joojiyo la go'aansado aan xaqiijinno in nabadii ay jirto hadalkii waxaa u ballansan lahay maalinta axadda haddii al- alla yidhaahdo waana ku afjaraynaa haddii ilahaydno suldaan sida aad sheegtay waxaad kolkii hore ku guulaysateen in la kala qaado maleeshiyaadka Eh, dhinacyadii eh, halkaa ku dagaalamay odayaashu dhaqanka halkaabaa tagteen maxaa idiin soo baxay markii aad meesha tagteen waxaa noo soo baxday dadku horta waxa weeye waa laba nooc baa dadku deegaanka jooga u samaysan yahay dad waxa weeye dadka waxgaradka ah oo hawsha loo baahan yahay iyo nabaddu qiimahay leedahay si fiican u fahmahaya kana go'an tahay nabad inay la helo dadna waxa weeye dadka reer miyiga iyo dhallinyarada oo runtii aan si weyn u fahansanayn Een, dagaalada iyo dhibaatooyinka ay keenahaya kuwa hore amoodi aysan ka amri qaadan dhibka kale waxaa keenahaya dadka jiilka maanta noocaas ah wuxuu u badan yahay dadkii dagaalada ku dhashay iyo rabshada intay dalka soomaaliya ka jirtay marka uma qiimaysnaa nabaddu uma qiimaysnaa annaga dadkayaga waaweyn oo wax garanaya een, waxaan dareemaynaa dhibka jira waxaa noo soo baxday marka si levelkaas tuuga ah si u sahlayo inay maaragtay een, een, dhibaatadu ay dhacdo siday ula sahlan tahay inay dhacdo Een, si ay isku soo camirahayaan iyo sida ay een, maarata ololaha ugu jiraan in dagaal meesha maarata ka dhaco dagaalka ayaga xal buu u yahay laakiin xal ma ahan waxaa uga baaqaa inaysan fahmaan inay fahmaan inaysan xal ahayn in la dagaalamo oo dagaalka way og yihiin dhibaatada ka raacday mid aan aabihii ku dhiman walaalkii ku dhiman een, qaraabadiisi isku dhiman lama arko haddii dagaalku sii socdo intaasaa ku dhimanaysa ku baaba'aysa marka een, waxyaalaha badan oo dadku laga fahmay annaguna aan ka digtoonahay taasaa ka mid ah madaxweynayaasha eh, maamulada galmudug iyo puntland oo ku kulmay eh, waqooyiga gaalkacyo waxay ku baaqeen in colaadda la joojiyo eh, xal u helideedana odayaasha dhaqanka ay hormuud ka noqdaan Eh, ma iska aragteen madaxda maamulada ma ka wada fadhiisateen sidii loo wajihi lahaa xasilinta xiisadaas
nasib daro si eh, jumlo ah oo guddigii nabadgelyada oo odayaashii iyo maamuladii wada shaqaynaya ah ma aanna kulmin madaxweynayaashiisi toosa laakiin maamul ahaan bay u kulmeen annaguna ka guddi ahaan waa iska warqabnaa waana wada shaqaynayna hadda howlahaan waa ku wada jirna goonigooni ayaa loola kulmay Een, qolo walba marka dhinac walba waxbaa laga soo ururinaya madaxweynayaasha iyo maamulladooduna waa maqashay warmujeedka ay soo saareen oo ku- inta badan ku qotomay ee, nabadda ee gobolka mudug iyaga marka qaybahan aan aragnay iyo sida goonigoonida loo kala arkay in aysan noqon afka baarkiisa ay noqdaan wax dhab ah oo gobolkan nabaddiisa loo wada guntado ilaa heer madaxweyne iyo maamul iyo guddi iyo nooc walba la yahay Een, taasaa dadka dhani maaragtay een, la- waa- waa- waa- waa- waa- waa la wada garwaaqsan yahay arrintaas waana laga shaqaynaya insha allahu mana annaa kala tegin waa wada joognaa inkastoo dadku ay eh, ood wadaag yihiin eh, daaq wadaag yihiin biyuhuna ay wadaagaan eh, dagaalada iyo dariskuna mar walba ay soo laalaabanayaan duqaydiinna dhaqanka sow ma habboona in wax meel aad dadka eh, u kala guntataan oo aad wax u kala xeertaan si loo xakameeyo xiisadaha mar walba soo laalaabta
Ee, runtii ee, qoraal qobyo qoraalna waa waa yaallaa oo asixin doonaa haddii alla idmo haddii taa aan la helinna maba ee, suuro gelayso in ee, nabadda la rabo iyo sida la rabo inay u dhaqan gasho ama go- ama uga soo baxaan ee, ma s- ma ma suuroobaysa haddii aan xeer la samayn waana noo samaysan yahay insha allahu inaan saxiixina keliya noo hartay ugu dambayntii wadahadalka maalinta axadda a loo ballansan yahay ee natiijada ka soo bixi karta oo aad isleedahay waxgal bay u noqonaysaa xasilinta nabadda iyo eh, xasilinta xiisaddii halkaas ka jirtay iyo xal u helidda nabadeed
Ee, rajo weyn baa ka qabaa waayo faham fiican baa dadka waxgaradkiisu haystaa nabaddana raalli baa laga yahay Een, inta badanna ma garanaysaa go'aammada dadka laga sugahayo weeye go'aan nabadeed baana u ballansannaha insha allahu kariim waana dhammaystiraynaa haddii alla yidhaahdo
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga nabadda ee gobolka mudug suldaan cabdinaasir jaamac saad oo waryahayga gobolka mudug magaaladiisa gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq u warramay halkaad ka dhegeysaneyseenna waa v o a washington
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a qaasim busuri oo ah qofkii ugu horreeyey ee soomaaliya ah ee ka mid noqda golaha deegaanka ee magaalada st paul ee gobolka minnesota ayaa shaaciyey inuu u tartami doono kursiga uu haatan ku fadhiyo kursigan ayaa qaasim busiiri loo magacaabay bishii februari ee sanadkan waxaana qaasim uu wakhtigaasi sheegay in aanu kursigan isu soo taagi doonin marka ay dhammaato muddadiisu oo ku beegan bisha noofembar ee sanadkan haddaba maxaa bedelay go-aankiisii hore iyo rajada uu ka qabo arrintaasi waxa uu qaasim busiiri uga warmay wariyaha v o eda ee minnesota maxamuud mascade goladan iyo iyo magacaawa oo lagu magacaabay waxay ku imaaday ninkii kursiga uu ku fadhiyay oo labaatan iyo labo sano oo kursigaas hayay jagadaas hayay retired noqday ama kursiga wuu ku tegay oo qof oo yeelas noqday oo hooshii wadi kareen marka wuu ku tegay shaqada waxay samaysay jagadii banaanasay marka waxay noqotay counsilka oo fadhiyaan counsilka waxay yihiin todobo xubno oo mathalan todobada degmed oo st paul laxdii oo soo hereen markaas u yaalay fursad oo qof ku magacaawaan shan iyo toban qof ay soo sharxeen oo aniga kamid ahay shan iyo tobankaas qof waxaa la su-aalay ama imtixaan mareen todobo qof todobadaas qof aniga kasoo baxay oo markaaseyta oo lii magacaaway february lixdeeda oo kursiga oo la wareegay waqtigaas oo lii magacaawaayey oo kursigaas lii magacaaway waxay iga codsadeen intii oo tartanka gelin afar bil kadib oo hadda waqtiga la joogo afar bil kadib waaye oo anigoo howl badan qabsaday oo dad badan oo la shaqeynooyo oo rawaan intii oo xaafadeeda oo ka dhisaan guryaal shaqayaal intii ka abuuraan oona ilaa hadda oo la shaqaynayo oo rabo intii horumar sameeyo degmada oo aniga hadda hayo
marka markii hore waxaa lagaa codsaday in aadan kursigan lagu magacaabay aadan dib ugu soo tartaminin hadda dadkii ayaa mar kale kaa codsanaya inaad soo tartamto masida ha waa dadkii oo deegaanka degan oo dad oo aada u fara badan oo maalin walba isoo wacaan oo waqtigaas afar bil anoo hoosha ku jira ay isoo wacayeen oo dhahayeen baahi waxaa jira qof oo kursigan oo lagu amino ama hooshii qabsi karo tartanka maku jiro walaalo soo gal tartanka dhowr qof ay dhaheen markii adiga afar bil hadda afar bil kasoo wareegtay waxaa go-aansaday oo tashida badiyey oo dadkii la tashtay waxaa go-aansaday intii tartanka galo doorashada marka kursigan hadda aad ku fadhiso goormaa lagu kala baxayaa oo qofka tartanka guulaystahay uu ku guulaysanaya kursiga waxaa la codaynaa november shanteeda bisha oo koo iyo tobanaadka maalinta oo shanteeda tuesdayda ugu horeeya oo november maa la codaynaa marka shan qofaa tartanka ugu jiraan hadda shantaas qof uu tartamo in kursigan hadda anigu ku fadhiyo
deegaankan hadda adigu aad ka sharaxan tahay ee st paul guud ahaan magaalada st paul soomaalidu waa ay degan tahay oo dabcan siday minneabolis u degan yihiin oo kale u degan yihiin degmadan lixaad ee adigu aad ka tartamayso dadka soomaalida ay degan tira ahaan intay leegyihiin soomaali way degan yihiin horto st paul haddii la fiiriyo soomaali badanaa degan waxay degan yihiin xaafadda oo degmada koowaad waxay u badan yihiin xaafadda degmada todobaad degmada lixaad hadday usoo guurooyeen dadna way degnayeen adiga ilaa kun way gaarayaan dadka hadday kusoo badnaanooyeen xaafadda iyo degmada aniga hadda oo hayo waxa waaye degmada oo dadka ugu badan guri gataan ama usoo guurooyen dhinacaan marka soomaali soomaalida ma ku badno bad laakiin way kusoo guurooyen dhinacaanid rajada aad ka qabto marka kursigan inaad kusoo baxdo waxaad ii sheegtay markii hore qorshahaagu inaanu ahayn inaad ka tartanto kursigaana mar kale usoo tartanto laakiin dadkii deegaanka deganaa codsi kaga yimid ay kugu qasabta inaad soo tartamayso dad kalena ay dabcan kula tartamayaan rajo intee leeg baad ka qabtaa adigu marka kursiga inaad ku guulaysato horto rajo fiicanaa jiro intii aniga oo kusoo laabanayo alxamdulilah dadkii iyo shacabkii oo word six oo degnaayeen ay garab taagan oona i codeynayaan dadka kale oo tartanka eli jiraan waa dad oo hooshaan garanaynin rajada way fiicantahay aaday u fiicantahay taageero inteeg baad ka helaysaa jahliyadda soomaaliyeed ee gobolka ku dhaqan maadaama aad tahay qofka keliya soomaali ah ee caasimadda ee gobolka minnesota ee xilkaas muhiimkaa ka haya sidee soomaalidu u arkaan taageero intee leeg niyad ahaan iyo maskixiyan aad ka heshaa horta walaalaheyda soomaalida waxaa rabaa intii oo u mahad celiyo markii oo maalintii oo magaca oo oo sheegay intii tartanka galaayo hambaliyo ay iisoo direen dadka soomaalida iisoo direen oo dhaheen thank you oo i taageersan walaalaheyda soomaalida wax badan ay jiraan oo igu taageeri karaan hataa haddii oo xaafadda degnayn waxay sameyn karaan volunteer ay naqi karaan campaignkeena ay ka shaqey karaan
kaasi waxa uu ahaa qaasim busuri oo u warameeyey wariyaha v oda magaalada minneabolis maxamuud mascad halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba mas-uuliyiinta isbaaysiga taladaha ee dalka jabuuti ayaa ku gacan saeday baaqyada ka imanaya xisbiyada mucaaradkee ku aadan in dadweynaha dalkaasi ay sabaabulaan iyagoo sheegay inaanay dalka ka jirin baahi loo qabo kicinta shacabka arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo qaar ka mid a xisbiyada mucaaradku ay bilaabeen kulamo ay dadweynaha la yeelanayaan wariyaha v o eda ramadaan muuse ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada jabuuti xogeeyaha guud ee xusbiga mucaaridka siyaasadda ee jabuuti ee loo yaqaan mrd amba mr d jaamac xuseen rooble ayaa marka hore iiga warramay dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee ay ku jiraan walow dowladda jabuuti ay horey u shaacisay inay sharciyadii aqoonsiga kala noqotay xisbiga mrd dhaqdhaqaaqa iyagu wuxuu mataqaanaa ku dhiyaa maanta waxa weeyaan waad arkaysaa xaaladda dalku ku jiro maanta dalkeennu halkuu marayo oo mataqaanaa ay arrimo badan oo dhibaatooyin badani soo food saareen mataqaanaa weeyaan kolka waxaan weeyaan dee baaq shicibka ka yimiday militaanka emerdeega iyo shicibka reer jabuuti ka yimiday weeyaan oo baahi loo qabo in wadanka lagu soo rogo mataqaanaa waxaa la yidhaahaa dimuqraadiyad oo lagu soo rogo oo loo baahan yahay uu dastuurkuna sheegayaa si ay uga dhacaan mataqaanaa mataqaanaa dalka ay uga dhacaan eleksiono daacad ah oo xalaali uga dhacaan weeyaan ay shicibka u doortaan ninkay rabaan iyaan mataqaanaa ololaheyga ku jirnaa gudi iyo laakiin jaamac xisbiga mrd amba mr d xusbi sharci haysta ma ahayn xagga dowladdu sharcigii waa ti kala noqotay dhaqdhaqaaqanna miyaad madax bannaantihiin oo waad qabsan karaysaan oo dariiqyadaad usoo bixi karaysaan wadatashiyo kulamaad dadka la yeelan kartaan waa sidee iska badaa xusbiya shicibka iyaa waxay doonayaan dikada soo joogsan karayo weydiisan karayo waxaabaan u baahanay odhan karay waxaana mataqaanaa taa dhigayo dastuurkeenna wixii baahi yimaadee shicibku ka cabanayaan xeer baanu leena anakoo xusbiya iyo anakoo shicibaba inaan dikada u soo baxno oon si nabadaysan aan u weydiisano baahida aan ka doonayno xukuumadayda waxaa la moodaa dadku inaanaynila socono dadka reer jabuuti howlahoogiiba iska wataano ma la moodaa marka ay shicibka iyo innigu inaad kala fogtiin waxa weeyaan taasi waa waxa ka dhaadhacsan xukuumadda meesha hayse weeyaane iyadu adeecadaasun dee ka nooloo annaku waxaan shicibkan ku dhex jirnaa militaankayaga iyo taageerayaashayda iyo xusbigayagaan ku jirnaa iyo waxay doonayaan ummaddu shicibkan dhex joognaa waa muqadis weyn maanta dalkan inay dimuqraadiyad ka dhacdo waxa ka socda hareeraheenna markaadhagnaskada afrikada ee suuqa kelinkeenna inoo joogtaa waa ninka arkaya shalay suudaan etoobiya eritreya siay wax isku bedelayaan iyo shicibku baahidooda siday u doonayaan dowladdu dhowr jeer bay ka hadasho xitaa madaxweynaha jamhuuriyadda ismaaciil cumar geelle oo mar wax laga weydiiyey ayaa tilmaamay jabuuti suudaan maaha jabuuti etoobiya maaha jabuuti eritreya maaha xaalado kala duwan ayay ku kala nool yihiin dadku so inigu ma moodaan inaad ummaddii khasbaysaan waxa weeyaan waxaas waa sidaan kuu sheegay wax xukuumadda ka dhadhacsan weeyaan laakiinse guux baa jira guuxana maxaa ku xiga guuxana waxa ku xiga caburinta badan dhibaatay keentaa annaku waxaan jecel lahay haddaan xusbiga maqdeyna inta caburistaas waxaan maamuli karin keeni lahayn inay xukuumaddu ka jawaabto baaqa shicibka waxa hayradiina ka socda way iska dhigataraysaa way iska indhataraysaa laakiin yaalla dhibaatooyin waaweyn baa yaallo dadku cadaalad bay u baahan yihiin gudoomiyaha xusbiga p n d amba p n d ee ka tirsan isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ahna afhayeenka isbahaysigaasi u m p amba u m p cabdiraxmaan maxamed alaale ayaa sidan iigu bilaabay hadalka isagoo ii sheegay inaanay arkayn xaggooda wax lagu tilmaami karo abaabul dadweyne iyo dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo hadda ka socday jabuuti waxa weeyaan dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee socda haddii uu jiro dee oo emrd ay wado wuxuu ka mid yahay un dhaqaaqyadii hore marka ummadda reer jabuuti waxaasi way ka ilbaxeen ummadda reer jabuuti way diideen in siyaasad dibadda loo keeno inay dhegaystaan ummadda reer jabuuti way diideen in laga adkaado oo dad labalaba baasaboor wato inay jabuuti yimaadooin khalkhal ay geliyaan waa dad gartay in waddankoogu uu ku yaallo mandaqad xaabo badan taallo markaas in nabadgelyadoodaas iyo khalkhal in la geliyo iska diiday weeyaan waa sidaas daraaddeed waxay ummadda reer jabuuti ay hoggaankaas waddanka ay u daba joogaan ee siyaasadda iyo iyo geedisocodka dhaqandhaqaale ee waddanku ku jiro inay hiil u noqdaan bay reer jabuuti garteen marka waxaa dhagu ma dhigayaane way ka garaadaysay reer jabuuti soo macquul maaha markay emirde leedahay dadkii baanu dhex galnay waxaanu aragnay inay dhibaato ku jiraan xaggii nolosha dadka cabashadu way ku fara badantahay bay yidhaahdeen marka soo macquul maaha inay dadka la sheekaystaan oo isbedel doon ay noqdaan waxa weeyaan isbedel dibadda uga yimaadeen reer jabuuti uma fadhiyaan meesha waxaan hore kuugu sheegay in reer jabuuti ay garteen inay hoggaan siyaasadeed oo caafimaad qaba inay waddanka inuu ka jiro markaas way iska diideen ummadda reer jabuuti wax alla wixii kale faragelinaya dibadaha uga imanaya waxa weeyaan maamul iyo nidaam kala dambayn leh iyo midnimo qaran ayaa jirta rabadaan muuse v o a jibuuti
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a haatanna aynu ku wada nasanno qasaa'idkan ay nagu luqaynayaan kooxda xidigaha geeska
عليه سلام الله سرد يمان هايستا رسول كاسين مدنانتا سبولكي عايدا فاهان رسولكي تنا حساري سرد يمان هايستا رسول كاسين مدنانتا saboolkii cay dhafaahan rasuulkii dhinaca saaray calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi saboolkii cay dhafaahan rasuulkii dhinaca saaray sareedyo maalin haysta rasuulkaan siin mudnaanta saboolkii cay dhafaahan rasuulkii dhinaca saaray calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi عليك صلاة الله عليه سلام الله rasuulkii saar adduunyo kasaahidayay ka jeestay rasuulkii saan ku seexday intuu raaxada ka soo qasiidadaas nabi ammaanka ee fanaaniinta xidigaha geeska ayaa u dambaysay idaacaddaydi saakiya caalamka inta haddii laadhada maanta aynu mar kale dib u kulmi doonno oo aniguaa maxamed cabdi xuseen barre aadan iyo dhammaan saaxiibada viodanla sidaas iyo subax wanaagsan
rasuulkii saar adduunyo kasaahidayay ka jeestay rasuulkii saan ku seexday intuu raaxada ka soomay rasuulkii saar adduunyo kasaahidayay ka jeestay rasuulkii saan ku seexday intuu raaxada ka soomay calayka salaatullaahi عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله marka la afuufa suurta dadkan laga soo dhex saaro dhulkiyasiigadiya boorka rabo subaxa qiyaame marka la afuufa suurta dadkan laga soo dhex saaro dhulkiyo siigadiya boorka rabo subaxa qiyaame calayka salaatu